aynu ku horeyna magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug waxaa si weyn uga socota qabanqaabada shirka madaxda dowladda federaalka maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir waxaana gaaray magaalada qaar ka mida madaxdii shirka ka qaybgeli lahayd iyadoo ammaanka magaalada dhuusamareeb si weyn loo adkeeyey wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixintan noo soo diray magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ayaa laga dareemayaa diyaargarow shir ay isugu imaanayaan madaxda maamulada iyo dowladda federaalka kadib markii madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu dhowaan cilaamiyey shir looga hadlaya arrimaha doorashooyinka soomaaliya kaasi oo ka dhacaya xarunta galmudug ee dhuusamareeb inkastoo diyaargarowga uu ka socdo dhuusamareeb haddana waxaa magaalada gaaray qaar ka mid a madaxda maamulada koonfur galbeed iyo hirshabelle kuwa oo lagu wado in ay ka qayb galaan ee shirka loo ballansan yahay in uu ka furmo dhuusamareeb wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka galmudug axmed shira falegle oo v o a la hadlay ayaa ka warbixiyey halka uu marayo diyaar garowga shirka iminkaan kula hadlayo waxaa soo degay madaxweynaha koonfur galbeed lafta gareen cali buullaawa ayaa isagana jadwalka hadda diyaaduhu noo sheegeen kamida madaxweynaha jamhuuriyadduna waa imaan doonaa mufuudda kalena iyaguna waa imaan doonaa marxaladda isaaka galmudug ku ay ay ku sugan tahay waxa weye waa arrin ah soo dhoweynta madaxda iyo marxabaysiinta ku faraxsanaanta in dhusmareed for lagu qabto danaha soomaaliya marka waxaan waxaanu ku sugannahay barwaaqo iyo dabaaldeg maymuun cali nuur geefane guddoomiyaha ururka haweenka gobolka mudug ee galmudug ayaa v o a u sheegtay in rajo wanaagsan ay ka muujinayaan shirka looga arrinsanaya arrimaha doorashooyinka soomaaliya shirka waan soo dhoweynayaa laakiin waxaan ku lifaaqayaa in laga saaro lambaro gaara iyo faquuqa oo si soomaalinimoah nin kasta oo danaynaya inuu ka qayb galo doorashada ama murashax ah in miiska wadahadalka la isugu yimaado oo ayna noqon shakhsiyaad gaar ah cidda imaanaysa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan leeyahay waxaa la yidhi madax meeshu jiraa majaha loo laabaa waa u jeedaa waxa dhinacyadaada ka dhacaya waad u jeedaa waxa socda marka waxaan leeyahay danta gaarka ah waxaa laga dhex helaa danta guud ha la hormariyaan leeyahay danta guud abuukaata cabdiraxiin siciid ugaas oo ka mid a aqoon-yahanka galmudug ayaa ka warramaya muhiimadda shirka iyo waxyaabaha laga filan karo shirkaas rajo weyn ayaa laga qabaa kolley waxaa laysu wacday in la wada hadlo oo la heshiiyo wada hadalnana aan wada hadalnana aan heshiino waxaan rajaynaynaa marka in shirkaas haddii laysku afgarto in ay maaragtay wax weynu kasoo baxaanaan rajaynayaa gogol xaar ma u noqon karaa shirkan in arrimihii doorashooyinka laysku hayay dhinacyada dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalku ay ku kala aragti duwanaayeen lagu heshiiyo oo doorasho laysla ogol yahay laga soo saaro
adeer haddii sidii aan hore u sheegay lays afgarto oo la wada hadlo gogol xaar ayuu u noqon karaa
dhinacyada inkastoo aysan ku kala aragti duwanen in doorasha dhacda haddana qodobada qaarkood ayaa lagu kala aragti duwan yahay shirkan muxuu kaga duwanaan karaa shirarkii hore
wallahi adeer sida aad sheegtay waa la kala aragti duwan yahay haddana waxaa lagu khasban yahay in la wada hadloo laysu yimaado sababtoo ah haddaan laysu imaanon la heshiinon la wada hadlin wax doorashaahu ma dhici karaan doorashadu inay dhacdaana dadka iyo dalka waxay u tahay muhiim marka waxaan is leeyahay shirkaanu haddii lagu heshiiyo wax weyn ayuu noqon karaa ayaan is leeyahay inkastoo la kala aragti duwan yahoon ogahay
galmudug shirkay afraad oo lagu qabto oo arrimaha doorashooyinka looga hadlaya ayaa dhuusamareeb lagu qabanaya reer galmudug maxay uga dhigan tahay
reer galmudug waxay uga dhigan tahay sharaf iyo karaamo weyn ayay uga dhigan tahay mar haddii dadkii soomaaliyeed mas-uuliyiinta soomaaliyeed ay isugu imaanayaan oo ku wada hadlayaan saddexdii gooroo horena maaragtay lagu guulaystay haddana waxaan rajaynaynaa shirkaanu inuu galmudug u noqdo guushii ugu dambeyday iyo heshiiskii la isku afgaro lahaay iyo maaragtay qiim wanaagsan
xaaladda ammaanka dhuusamareeb iyo deegaanada ku xiran inkastoo aan ognahay in ciidamo fara badan oo dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedkuba ay ku sugan yihiin oo dhuusamareeb haddana waa sidee amniga
adeer amnigu runtii markaan runta kuu sheego waa wanaagsan yahay inkastooy jiraan waxyaalo maaragtay aan aan ognahay oo maaragtay meelo wax ka jiraan haddana runtii amniga si guudan ugu kalsoonahay inuu wanaagsan yahay abdul
wasiir falagle ayaa sheegaya in madaxda aan weli gaarin dhuusamareeb ah iyana qayb ka noqon doonaan shirka loo madlan yahay in dhuusamareeb uu uga furmo madaxda soomaalida
rajo weyn baanu ka qabnaa haddaanu galmudug nahay puntland iyo iyo iyo jubbalandba sababto labadooduba marka laga soo tago ma inay yihiin dowladaha xubinka federaalka hawsha taalana ay labdhowr yihiin haddana see galmudug ahaan dowlad iyo shacbiba si gooniya ayaynu arrimahaas ugu wada soconaa oo aanu u leenahay soo dhawaada sababtoo shirkii dhulsabreeb one iyo dhulsabreeb two deegaanka way yimaadeen wayna yaqaanin soo dhaweynta iyo sharafta waxaan ka filanaynaana waxa weeyaan khilaafyada iyaga iyo dowladda dhexe ka dhexeeya inay noqdaan kuwa barti u dambeysa lagu tirtiro dhulsabareeb maymuun ayaa dhinacyada ka qaybgalaya shirka ka dalbatay in qoondada haweenka laga wada hadlo
waxaan kaloo si guud soomaaliya ugu sheegayaa madaxweyne cabdulaahi farmaajo ugu horreeya ra-iisul wasaare maxay ahayd maxamed xuseen rooble iyo maamul goboleedyada iyo dhammaan soomaalida isku imaanaysa qoondada haweenka waa geedka go-an waa in lagu daraa inaysan laalaabgelinoo miiska layska saaraa ilaa heer madaxweyne ilaa heer ra-iisul wasaare ilaa heer maamul goboleed ilaa heer min gobol iyo degme iyo tuulo gabdhaha qoondada gabdhaha waa inay xagga iska saaraan
shirkan ayaa imaanaya maalin kadib markii magaalada muqdisho uu ka dhacay weerar al-shabaab ay ku qaadeen hoteelka afriig kaasi oo geystay khasaare dhimasho iyo dhaawac waxaana magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ka socda howlgallo amniga lagu sugayo iyadoo qaybaha ciidamada ee ku sugan magaaladana ay bilaabeen dhaqdhaqaaqyo lagu hubinayo dadka iyo gaadiidka galaya magaalada cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo